asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadi ah dalkan iyo magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadanimimo leh
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo isna taariikhdan waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee muqdisho aan kusoo qadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu ay bah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey doorashada golaha shacabka xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya oo caawa ka socota magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kursi ka mid a kuraastaas ayaa lagu dooranaya iyadoona tartanku yahay mid furan dhinacyada ilaa iyo afar musharax ayaana ku tartamaya wareegii labaad ayaa loo gudbiyay wararka ugu dambeeyay shakhsiyaadka ugu cadcad iyo doorashada haddii ay dhammaato cidda ku guulaysa ayaan soo gudbi doonaa saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay dad ka xirxirtay islamarkaana shir maanta muqdisho ugu socday qaarkoodna bannaanka loo saaray haddaba wasiirka gaashaan waa markaasi wasiirka gaadiidka dowladda sacuudiga ee soomaaliya ayaa dhankiisa gaashaan ku diro wararkaas ah in markaasi qaar ka mid ah madaxda shirkadaha muqdisho maanta la xiray waraysi dhinacyo badan taabanaya oo wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya duraan axmed faarax oo aan la yeelnay oo arrimahaas ugu hadlayo aad caawa maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa wakiilada beesha caalamka ku booriyey in deg deg markaasi loogu soo gurmado shacabka soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay kulan maanta muqdisho dhinacyadu ay ku yeesheen ayaan soo gabi doonaa wasaare roble oo arrimahaasi ka hadlaya qodobadan kale waxaa qayb ka ah waxaa markaasi taliska ciidamada booliiska soomaaliya ay sheegeen in ilaalada xeebaha soomaaliya oo dabagal ku haya doon siday muqaadaraad ama kontrabaan oo lagu afduubtay inta u dhexeysa xeebaha aliyo fein ee maamulka ee markaasi xaafuun ee maamulka puntland afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaana ka digay
waxaana uga digaya doomaha kontrabaanka qaadaa inay kusoo lug go-aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda kala duwan haday ahaan lahayn booliiska soomaaliyeed iyo hadday yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
caawa ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya maxamed waa markaasi wasiir maarey ayaa waxa uu ka hadlayaa isbahaysi la sheegay in beelahan qaar ay sameyn ay sameynayaan doorashada xildhibaanada kadib halkaas oo la sheegay in magaalada baydhabo la iskugu tegi doona hase yeeshee wuu ku digay waraysi arrimahaas uga hadlaya sidoo kale caawa maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona taliska ciidamada booliiska gobolka banaadir ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen qaraxyo oo kadib howlgallo qorshaysan oo ay maanta ay fuliyeen qodobadaas iyo wix soo kara caawa ayaad maqli doontaan saaxiibayaal cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigu cabdinaasir waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiyo mooyey ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynuna xildhibada daaroodi innaga isuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dil
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaana hawdana ka leeyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsin magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa waxaan ku bilaabaynaa magaalada baydhabo oo markaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan caawa waxaa ka socota doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee federaalk ee soomaaliya waana kursiga tirsigiisu yahay hoob eber eber afar oo ilaa iyo shan musharax ay u tartamayaan kuwaas oo kale ah cabdi daahir cusmaan cabdinaasir xaaji shirwac maxamed iyo sidoo kale bilan bire maxamed faarax salaad dharar iyo sidoo kalete maxamed maxamuud cabdulle shantaas musharax ayaana kursigaasi tirsigiisu yahay hob eber eber afar ku tartamaya oo doorashada goordhow ka bilaabatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan doorashada ayaana waxaa markaasi marka ay bilaabatay wareegii labaad waxaa usoo gudbay labada musharax ee kale ah ee bilan bile oo heshay soddon iyo shan cod oo ah dhanka dumarka ah ama haween ka socotay iyo sidoo kale cabdinaasir shirwac oo isu helay soddon iyo sagaal cod waxaana markaasi bilaaban doontaa wejiga labaad ama wareega labaad ee doorashadaas labada musharaxna usoo gudbay weli doorashooyinku ay socdaan oo markaa cododka ayaa la dhiibanayaa tirintii iyo wixii kasoo kordha iyo cid markaas ku guulaysatana doorashadaas barnaamijka wareega caawa intuu socdo ayaan idiin soo gudbi doonaa hadduu eebaraali ka noqdo natiijada markaasi kasoo baxdeen halkan ayaadna kala socon doontaan dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibayaal qaar ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay sheegeen in dowladda federaalk ee soomaaliya markaas ay xirtay kadib kulan ka dhacay muqdisho oo hotel ka mid ah hotelada muqdisho dhinacyadu ay ku yeesheen waxaana markaas ay sheegeen in dhinacyadu markaa loo diiday in waxyaabaha markaa muhiimka ah ay ay rabeen in dowladda federaalk ay fuliso waxaana shirkaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya duraan axmed faarax dhinacyadu ayaa ku dooday in shakhsiyaad gaara markaasi la beegsaday islamarkaana xabsiga loo taxaabay hase yeeshee waxaa hadalkaas gaashaanka ku dhuftay wasiirka duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya duraan axmed faarax oo dalson ugu warramay kulankoodaas waxa uu marka hore ku saabsanaa iyo cabashada qaar ka mid a madaxda shirkadaha diyaaradaha oo muqdisho maanta sheegay in dowladda ay dad marka ay ka xirtay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in kulankaas uu ahaa ama uusan jirin buu yiri ma jirto buu yiri qofba ka mid ah guddiga diyaaradaha oo la xiray keliya waxaan arkayey oo qof shirkadda arbushay ama markaa shirka arbushay oo bannaanka loo saaray oo markaa dad ka daba baxaya ayuu yidhi duraan axmed faarax oo markaa warays dhinacyo badan taabanaya dalsan ah la yeelatay waryaheena maxamed iide ayuuna qaadka telefoonka ugu warramay marka hore weydiiyey bal kulankoodii maanta iyo wax dhinacyadu ay uga hadlayeen bismillahi raxmaan raxiim il adiga iyo dalsan t v radio aad baan idin salaamaya aad baan kaga mahad celinaynaa hawsha wanaagsan oo dalka iyo dadka u haysaan sidaad wararka iyo wanaagsan ood ugu warbixisaan cabashada hadda maniyo ma garanayo siday u yaartay waxay tahay maanta mar dhowr jeer waxaan ka arkay social media waxa laleeyahay dad diyaarado dad iskala la xirxiray wax noocaas oo kala waxyaabahaas waxaa laga rabaa media waxyaabahan raadka lahayn in laga fogaado keliya waxaan ogahay waxa weye maogtahay inta wax kastoo la rabo wadanku wuxuu soo maray burbur buu soo maray fara badan dadka ka shaqeeya diyaaradaha runtii waxay naga mudan yihiin mahadalin iyo iyo naga mudan yihiin fara badan maadaama ay aad u shaqeeyeen oo dadka la dadaaleen dadka inay isku xiraan oo hadday ahaan lahayd dadka waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa inay aysan dadku kala istaagin oo saan ogsoonahay in hadda dhulka inta badan inaan la marin oo magaalooyinka xataa isu dhow dhowaa in diyaaradaha lagu tago amni amni amniga dartiis marka runtii dadkaas diyaaradaha iskale ama kaansada ama diyaaradaha la shaqeeya runtii waxay naga mudan yihiin bogaadin bay naga mudan yihiin keliya waxa weeye un waxaa la rabaa waxaan isleenahay in laga shaqeeyo aviationka iyo waxyaabaha duulimaadka diyaaradaha quseeya waa arrin sensitive ah waxayna aad ugu baahan tahay in dhinac kasta iyo wax kastaba hadday amniga tahay hadday tahay badbaadada iyo safetyga dadka in si fiican looga wada shaqeeyo run ahaantii marka waxaan aad bayonan aad uga shaqeynaynay waxaan rabnay waxyaabaha waxaa yidhaahdo hay-ado badan oo diyaaradaha oo kala duwan baa iskale ayaa waddanka ka shaqeeya marka aad waxaan isugu dayaynay inay dadkaas isu yimaadaan oo union ay ku leeyihiin inay samaystaan si ayaga dantooda guud ay ay mid midaysan noqoto oo waxyaabaha ay u leeyihiin xuquuqda ay u leeyihiin inay dad waxooda dooran karaa inay yihiin oo maxaa la yidhahdaa eh, hadday ahaan lahayd dowladda iyo hadday ahaan lahayd eh, shirkadaha de- airboortka maamula iyo hadday ahaan lahayd fikaba inay si midaysan oo maxaa la yidhahdaa isku isku jiha ah in loo helo wax nidaamsan eh, maadaama eh, waddanka saanur uu burbur badan soo maray waxyaabo badan iyo systemkiina ay burbureen marka in wax inta laysku hagaajiyo laysku toostoosiyo cidda- dadkii inta isku shaqaaba in nidaam iyo iyo ay leeyihiin iyo iyo iyo- iyo kala dambeyn iyo qaab si lo- loogu loogu wada xiriiro sidoo kale sida eh, hay-adaha iyagoo kale ah oo sidoo kale adduunka jira xuquuq bay leeyihiin marka xuquuqdoodaas iyo waxaa sida looga shaqayn laha marka adiga lixdii barooda ugu dambeysay aad ayaan waxaan kusoo dayayna inaan ka shaqayno oo sidii ay diyaaradahaas faraha badan loo regulation iyo loogu sameyn lahaa amraacyo eh, nidaamsan ayaguna ay isku maamulaan hadda dadka kalena ay ay- ay kula xiriiraan marka rulaantii wakti badan bay ay ay soo qaadatay oo ay soo jiitantay Eh, markii hore eh, waxaa jiray laba urur oo- oo oo- oo kala duwan oo qaabyo kala duwan u shaqaynayay marka inay hadda waxaan isla wada arag kulliga inaysan munaasib ahayn oo inaysan hadda waddanka ka dhex shaqayn karin laba urur kala duwan oo kala kala fikrada oo laakiin isku fiildkii ka shaqaynahay marka sidii la isugu soo wayn lahaa oo iyaga ta la isugu keen lahayn danahooda ay si gooni iyagu wada shaqaysanahayn yaa waxaan ku jiri jirnay lixda bilood oo lasoo dhaafay Eh, hadda ka hor waa jirtay maraan waxaa la yidhahda waraaqda karaata kusoo saareen in urur la sameeyo hal urur baa loo baahanya marka ayagoo midaysan oo isla socday noo yimaadeen waxay yidhahdaan annaga wax ayaga samaysanayna laba asbuuxana la siiyo maadaama eh, isa saas yaha waxweyaan nalaku khasbine annagoo iska nidaamsamaan samaysanayna Eh, labadii asbuuc waxaa adiga qaadatay saddex bilood oo kale ay qaadatay Eh, gadaal haddana mar kale iyaga isku soo noqnoqday iyaga waxay yidhahdaan "Waa- waa- annagaa samaysanayna annagu waxaan ahayn un inaan waxay isla isla- iskula toostoosino waxay macquula iyo sidii waxay nooga baahdaan eh, wasaaradda gaadiidka hadday tahay hadday tahay immigrationka qaranka hadday ahaan lahayd hadday aviationka ahaan lahayd ma- eh, maamulka airportka hadday ahaan lahayd in annaga iyo ayagaba ay dan ugu jirto inay leeyihiin wax nidaamsan oo isku xiran oo oo hal association ah oo airlineka ay wada leeyihiin inay tahay wax Waay.
tahay oo munaasaba ayaguna way dareensan yihiin Eh, marka runtii waxay tahay ayaamahan oo dhan baan hawshaas kusoo jirnay marka waxaa rabaa mugda waxaa maanta markii shirka ugu dambeysay la isugu yimid marka dad waa kala soo shaqaynayay ama aviationka iyo immigrationka iyo dad badan oo shaqa- kamid a shaqaalahooda hawsha aad ugula shaqaynayay abraacyadii iyo qaabkii iyo sidii laysu dooranay wixii waa loo soo wada diyaariyey maanta marka ani waa laygu yaro waa laygu casuubay oo shirkii oo hawshi waa dhacaysa oo taldikaala laygu ya- ya- ya- yaa nimid Eh, toddoba iyo toban diyaaradood oo kala duwan oo ayaa ka qayb gasho maxaliya dadka local airlineka dadka kale oo shaqaysa toddoba iyo tobankoodii iyo dadkoodii waa mas-uul eh, ayaa isugu yimid Eh, waxaa yimid laamihi amniga ayaa joogay marka waxaan ugu soo talagalnay aan u nimid in maxaa la yidhahdaa si deganaana oo maxaa la yidhahdaa oo degan inay doorasho isku doortaan ayagu dhexdooda iska doortaan dadkii maamuli lahaa ama sana ha ahaata ama afar sana ama haata waxa ayagu ku heshiiyaan inay eh, isaga doortaan Eh, markii hadalkii la bilaabay dadbaa waxaa laga yaabaa markaa si arbushaada uga hadhadlay oo oo rabay inay arbushaan marka oo- oo dadkii qaar kamid qof kamid ahaa banaanka looga saaray hoolkii shaqada marka hoolkii laga saaray eh, asiga dad kalaa la baxay marka oo dibadda ula baxay waaga Eh, marka eh, wax hadda anigu hadda la xiray iyo wax kale lama soconi cabashada iyo noocay tahayna mana ma ogeyn dad badan baa baxay Waay.
marka markay baxaan anagu waxaan ku dhi maadaama adigu heshiiwada annagaa go'aan qaadan doonaan marka saasaan hawsha maar wax kaloo hadda Waay.
cabashada kale Eh, anigu faahfaahaya waxay tahay wasiir waxaa la leeyahay waa la xiray ee, dad baa la xiray ee, xubnihii meesha ka baxay iyo dad kale marka ogaanta ee, ma jiraan wararkaas oo maku soo gaareen
maya maya anigu dad ba- naaga shirka looga saaro qof oo u jeeday oo ama laba iyo laba qof marka qof dad laga saaro oo maadaamay waxa shirka arbushaadku ah ay samaynayeen ilaa imika dadka amniga oo meesha jooga ay banaanka u saareen baan ogaa laakiin wax la xiray iyo cid la xiray iyo meesha lagu xiray in la ogaadaa la rabaa meesha Waaga.
lagu xiray iyo iyo- iyo in banaanka looga saaray oo shirka banaanka looga saaray waa la soconay laakiin xabsi la geeyey anigu warka mahayo waa garta marka ee, waxay kaloo leeyihiin ee, oo wasiirkii iyo wasaaraddii iyo ay ku eedeynayaan in ee, hawshan oo iyaga u taallay ay faragelin ku hayaan marka ee, sidee xal loo heli karaa ee, wasiir
maba anaga hadda wax faragelin oo oo- oo ku hayna male laakiinse waxa weeye anaga mas-uuliyad baana saaran dadkan wada shaqayn baa ka dhexaysa intii dad ay wada shaqayntu ka dhexaysana waa- waa- waa- waa- way wada joogeen waxa hadda anaga oo cidday dooranayaan iyo siday isu dooranayaan iyo waktiga isu dooranayaan waxaas oo dhan ayaga ayaga xaq u leh laakiinse anaga waxaa laga saara de waxa laga shaqaynayo waa ay ka shaqaynayaan waa diyaarada iyo duulimaad wey waa airbortkii iyo isticmaalkiisii iyo maxaa la yidhahdaa dadkaas badbaadadoodii iyo safetygoodii mas-uuliyad baa naga saaray dadka lagu aaminayo waa in dad mas-uula yihiin oo maxaa la yidhahdaa hawshaas ka shaqaynayo la raba maxaa dhacay waxa yar oo dhib oo ka dhacama airbork ka dhacama diyaarad ka dhacama waddankao dhan bay kusoo noqonaysaa shaksi kusoo noqon mayso laba qofna kusoo noqon mayso marka waxaan u baahanahay anagu wax nidaamsan oo dowladdu waxay waa- regulation waa inay leeyihin wax kastaaba iyo nidaam ay leeyihin waxaan nidaamsanayn oo regulation aan u baahanayn oo iska yaacayo oo sidii maxaa la yidhahdaa xooluhu ka u yaacayana lama yeeli karo mana samayn karno Waa gar- marka waxaan rabaa dee ayagu ay samaysan waayeen nidaamka iyo regulationka dowladdu waxay qasab ku tahay in ayadu ay samayso wax maxaa dhacay waxaa anaga mas-uuliyad naga saaran tahay waaye isticmaalkii daroga oo mas-uuliyad naga saaran tahay dadka basanjariska oo raacaya oo xamuulka ah naga saaran tahay badbaadadooda iyo safetigooda mas-uuliyad naga saaran tahay marka dadka lagu aaminayo ama diyaaradaha keensanayo inay noqdaan dad mas-uula oo waxaas lagu aamini kara inay yihiin maayay tahay Eh.
laakiinse haddii ayagu ay go-aan qaadan waayeen oo ay wax samaysan waayeen hadda dowladdu waxay waxay maxaa la yidhahda munaasib u aragtay u samaynaysaa oo maxaa la yidhahda dadkaas iyo waaye iyo isticmaalka garoonka iyo badbaadada dadka loo loo maxaa la yidhahda lagu hagaajin karo waayahay ee, xubno ka mida oo hadlay waxay leeyihiin ee, dad shakhsiyaada oo diyaaradleydu aysan aqoonin oo wasiirka iyo ee, xubnaha kale ee wasaaraddu ay wataan baa jira marka ee, hadalladaas maxaad uga jawaabaysaa ee, sacaadatu wasiir Xag- xaggee wataan Ee, dadka la magacaabayo oo la rabo inay hoggaanka noqdaan ma- ma- waxaas wax ka jira male hadda waxaa la sameeyey dadka waxaa la sameeyey dadka diyaaradaha iskale waa la yidhi diyaaradaha toddobiyo tobanka diyaaradaha iskale gooraa loo fariisay iyaga dhexdooda ayaa maxaa la yidhahdaa inay iyagu iska doortaan oo iska sameeyaan waa cid meel kale ka timid iyo banaan ka imaanaysa cid laga yeelaya middoodnaba jirin marka iyaga is yaqaana iyaga cid dooranaya yaqaana anaga waxaan cid ku khasbaynay cid asan ka u gelinayna cid meel oga keenayana male iyo dan gooni oo ka leenahay toona ma jiro marka waxaa laga yaabaa mawda qofku markuu meel wax u waayo uu marmarsiiyo uu meel kasta meelaa jira isaga xoqdo marka eh, Waay.
cid maxaa la yidhahdaa ayaga is yaqaan diyaarad ninaan diyaarad lahayn ama diyaarad ah, shaqaynaysa aan jirin ah, aan ka shaqayn waxaa laga yaabaa dadka waxaan akrinaya inay yihiin dad ah, ayaga laga reebay oo ah, ama aan ku- aan ku jirin dadka diyaaradaha leh oo si kala rabay inay midhaa usoo galaan oo nig- oo markii laga reebay waxaan maal- samaynahaya marmarsiyaha beentaa samaynaya maahan anagu dad diyaaradaha rabnaa inaan la shaqeyno dad diyaaradaha laaan rabnaa inaan maxaa la yidhahdaa eh, wada shaqeyntu ayna dhex marto laakiin qofaan diyaarad ba lahayn maxaa naga dhexeeya oo diyaaradna soo shaqeyn aviation shaqo kuma leh migration shaqo kuma leh airportna shaqo kuma leh marka wax kale oo wada dhexay wada shaqeyna oo hawshaa soo geli kartaaba ma jirto waxaa waa airline operatorska dadka diyaaradaha shaqeynaya oo hadda shaqada wada dadka iska leh baa la rabaa inay inay urka isku midaysan yihiin.
waaye
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warag u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korantaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah kii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cadasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
qaybihii hore ee barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saacadaha dee dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal waxaa isoo taraya wararka la xiriiraha isbixeesiga ah markaas ee dhinacyada ay sameynayaan waa markaasi beelo markaa markaa qaar ka mida beelaha soomaaliyeed ee dalka oo markaasi ka dhan ah olaha doorashada ee dalka oo lagu qaban doono magaalada beedhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isbaheysigan ayaa markaas waxaa banaanka qaadan adaha ka qaaday wasiirkii hore ee warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayan maarey oo bartiisa facebooka ku soo qoray qoraal uu arrimahaas uga hadlayay waxaa uuna qoraalkiisa ku yidhi shir ay yeesheen madaxda beelaha dir iyo hoodegin iyo minifle dooyinkii lagu jiray arrimaha doorashooyinka dalka ayaa lagu heshiiyey inay marka ay dhammaato doorashada xildhibaanada la joojiyo isbaheysiga ama la xoojoba isbaheysiga ka dhexeeya labada beelood oo lagu magacaabo waa markaas aan kor ku soxosnay oo layskugu tagay ama laiskugu tago magaalada baydhabo si loogu tashado in wax laga bedelo qaabka labaatankii sano ee ugu dambeeyey loo kala qaadanayay xafiisyada waaweyn ee lagu taliyo dalka nasiib darro wuxa uu sheegay in hadday u muuqato in qaar ka mid a madaxadii shirkaasi ku jiray inay isbedeleen oo ka shaqeynayaan in kuraastii ama kuraasta sidoodii loo daayo oo beedhabo loo tago oo taageero dad gaar ah oo keliya buu yidhi la xildhibaanada labada dhinac ah oo aanu arrintaa iska aragnayna waxa aan ku heshiinay in shirka beedhabo oo kor ka hor xamar la isugu yimaado islamarkaana adeedaha shirka lagu heshiyo hase yeeshee waxaa arrimaha socdil muddooyinkii ugu dambeeyey ee baraha bulshada ee hadaleyntooda ay taagneyd in arrimahaasi loo bedelay taageerada ama dib u doorashada saxiin maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka halkaa ka dhacayana uu yahay mid asiga dhinacyada uu xildhibaanada uu uga codsanayo in dib ay u taageeraan ama cod iyaha ay siiyaan haddaba ah arrintan uu daha ka rogay wasiir maareye ama wasiir hore ee warbaafinta maxamed cabdixaye maareye xildhibaan iman ka tirsan baarlamaanka ee soomaaliya ayaanu arrintaas wax ka weydiinay sida isbahaysigaas iyo qorshaha sida uu yahay
horta marka ugu horeysa dalkeenu xisbiya ma laha nidaamka qura ee ka jira hadda waa oo ku salaysan qabiil marka siyaasiyiintuna waxay waxay ujeedooyinkooda iyo hadafyadooda ka midha dhaliyaan in xulufo la samayso haddii adduunka markii ay xisbiyo jiraan xisbiyada ayaa isxulufaysta laakiin hadda maadaama aanaan weli halkaa gaadhin oo beelo la yahay isxulufaysiga beeluhu weligii wuu jiray markastoo dawlad la dhisayo waa beeluhu isxulufaysan jireen way shiri jireen markastoo ajande laga shaqaynayo waa isxulufaysan jireen marka in dir iyo digre mirefe isxulufaystaan maaha wax wax wax wax ceeba maaha ama wax dhugba ma aha marka dee inaanu isu xulufaysanno sidii dalka dawlad fiican oo degan oo waxqabad leh oo dalka dantiisa ay u dhismi lahayd kuraasta aad sheegtay labaatanka sano in si loogu dhaqmayena sidaasi ka fiican haddii la helayo loo bedelo oo wax la bedelo maadaama labaatankaa sanoba dowladnimada soomaaliya waxaa ragaadiyo ay ka shaqayn weysa waxaa kamid a kow sidaad sheegtay structure ku dhisan mabaadii oo aan jirin ilaa qabiil mabaadii kuma midoon iyo isqabqabsi marka labadaaba maadaama la doonayo in laga baxo waxaan ku fakeraynay inaanu inaanu ugu yaraan giraanta hal mar wareejino oo la helo qaab ka duwan sidii labaatankii sano lagu soo dhaqmayay oo uga waxtar badan soomaaliya cid gaara looma looma looma dan lahayn laakiin danta dalka ayaa wallaahi horta marka horeysa waa ruun sidii burburkii kudii u yimid dalku weli dhibaatooyinkii burburka kama soo kaban somalilan dalkeedii iyo majoritiga dadkeedii intuba waxay yidhaahdeen cabashaanu qabnaa ilaa kii kasoo bilaabatay oo waanu ka go'nay soomaaliya laakiin dowladda federaalka ay ku mashquulsan tahay in la heshiiyo oo wixii la kala tabanayo inta laga heshiiyo dalkii dib loo mideeyo anigu aan ka mid ahay qabaa'ilada halkaa degan ee adsaaqa ka xustay hadda iyo kuwa kale deganba halkan wakiilaa u jooga oo anigu aan ka mid ahay wax dowladnimo ah oo waxa iyagu samaysteen amniga ay samaysteen maamulka ay samaysteen maahana sharciyaddii dowladnimo halkanay taallaa saamigoodii dowladnimo halkan u yaalla oo cid qarankii lagu midoobay kii kala qaylisay ma jirto marka wax alla wixii ay xaq u leeyihiin waa inaanu anaku qaadno oo weliba haddii halkan ay ka jirto rabitaan midnimo oo lamida kii ay lixdankii halkan ku yimaadeen waa in annaka nala siiyaa oo haddii maanta soomaalinimo fiican jiri lahayd loo gartaa dadka reer waqooyiga halkan jooga laakiin hadda annaku baydhaba kamaanu hadlayn ama reer waqooyi madaxweynaha qaato ama ra-iisul wasaaraha qaato oo keliya waxaanu kaga hadlaynay annaka iyo walaalahayaga digriya midifle inaanu ka hadalno in si uun inta loo kala wareejiyo xilalkii uun fiksirka iska ahaa ee mar walba lagu murmi jiray dowladnimo kii hore ka degan oo ka wanaagsan la sameeyo marka ama annakaa noqon karna ama walaalahaya digriya midifle noqon kara ra-iisul wasaare ama madaxweyne walaalahaya kalena ama guddoomiye baarlamaan ama wax kale qaban karaan waana wax oo hadda loo wada siman yaho awalba in loo tartamo ay ahayd oo ciddii doonta ay noqoto ma jirto cid xaq u leh oo structureka in labaatanka sano lagu shaqaynay wuxuu ku yimid hab uun hab uun wuxuu ku yimid markaa perceptionkii dadka iyo ka abuurmay iyo dad uun markaa u arkay in iyagu halkaa qaban karaan ama ama ay uleeyihiin awooday ku tagaan laakiin cid kasta ayay u furan tahay xilka inuu qabto ra-iisul wasaaraha xilka madaxweynaha xilka guddoomiyaha baarlamaanka beel kasta iyo cid kasta ayay u furan tahay oo lagu dhisi karaa kuwa kalena meel kala lagu dhisi karaa taas way waxaan ka shaqeeyay weli waxaan dhihi karaa dareenku waa xoogan yahay xagga dhaqanka iyo xagga siyaasadda labadaba waxaana rajaynayaa shirku inuu qabsoomo isaga oo ujeedkiisii ahaa in arrimo masiiriya looga hadlo ee aan laba qof oo tartamaya lagu lagu kala hiilin inuu dariiqaa ku socdo anigoo rajaynaya oo sidaan sheegay aanay ahayn wax loogu danaynayo cidi loogu danaynayo dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dibudhiska dowlad micnale oo soomaaliyeed ee waa waxaan kiishka afka uga qabtay ee nacay maaragtay in fikirkaasi intuu sii socdo aniga maaha keliga iyo xildhibaano badan oo magaalada joogo kulama ka yeeshay marka taas waxayaan diidanahay loogama hadli karo laba guddoomiyeoo tartamayaan mid mid mid barmoosinaynaa midna ridaynaa laba madaxweyne oo tartamaya midna midna taas maaha wixii ajadaha shirku ahaa wuxuu ahaa in arrimo masiiriya oo dalka dowladnimadiisa lagu hagaajinayo looga hadlo taas committee baan ku nahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garan oo runtii nin sharaf leh karaamo badan u hayo waxaan rajaynayaa inuu shirkiisiisii u qabto ajadaha xadido danahaba shaksigaa laga daayo dana guud iyo dana dan u ah dadka soomaaliyeed oo dhan gaar ahaanna labadan beelood oo labaatankaa sano waxoogaa tirsanaya in iyadoo soomaalidu ay ahayd inay si cadaalada u qaybsato shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e t c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar deg deg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cad afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
asalaamu calaykum halowkabtaysareebaanidhe mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota qatar oo ku nool magaalada boorana malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaad mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab qadarow xaaskaaga waxau sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha ka badbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayruska wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay gufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaa xidhata afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaad u caqli badanahay xusuusnow waxa uu kabta saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo uniliver
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
qaybihii dhexe barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacadaada hadalsan magaalada muqdisho ayaan isa soo ogaanay saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa wakiilada beesha caalamka kala shiray xaaladda abaaraha dalka wuxuuna ku booriyey in si deg deg ah loogu soo gurmayo shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen waxaana kulanka markaasi qaybka xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo wakiilada beesha caalamka qaarkood oo markaasi dalab u hordhigay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ku aadan wax ka qabashada ah xaaladaha abaaraha ee dalka kulanka kadib ayuuna markaa saxaafadda ugu warbixiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble
wanaagsan mudanyaal iyo marwooye marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka shirkan muhiimka ah ee aan uga hadlayno arrimaha gurmadka abaaraha aadka u daran ee dalkeenna ka jira anigoo idinkaga mahad celinaya taageerada joogtada ah ee aada la garab taagan tihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaan maanta halkan idinkugu casuumay in aad in aan idinla wadaago xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ee ka jirta gobollada soomaaliyeed oo dhan taas oo u baahan gurmad iyo tallaabooyin deg deg ah oo wax looga qabanayo dalka waxaa ka jira abaartii ugu baanayd ee soo marta wixii ka dambeeyey macluushii labada kun iyo koob tobankii saddex xilli roobaad oo isxiga ayaa baaqday taas oo ka- oo ay keentay in ay xoolihii iyo beerihiiba ay ba'aan waxay abaartu saamaysay ku dhowaad lix dhibic sagaal milyan oo qof in ka badan sagaal dhibic shan milyan oo xoolo ah in ka badan laba dhibic lix milyan oo qof wajahaya biyo la'aan aada u daran ku dhowaad nus milyan qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay abaartan darteed u barakacay deegaano ka mid ah galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland dadku waxaa ka dhammaaday xoolihii beerihiina warkooda daayay waxaa si weyn u yaraaday biyihii ceelasha waxaana deegaanada qaarkood laga soo warinayaa dad u dhintay biyo la'aan iyo oon ba'an haddii ay xaaladdu sidaa kusii socotana waxaa hubaal ah in ay u xubsiiban doonto macluul galaafata nolosha dad badan oo soomaaliyeed xukuumadda waxa ay dhammaadkii sanadkii tegi ku dhawaaqday in dalku ku jiro xaalad bini'aadanimo oo deg deg ah waxaana ka codsannay caalamka in ay u soo gurmadaan shacabka soomaaliyeed ee abaarta la daalaadhacaya waxaan abuurnay guddi gurmad qaran oo qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana qabannay shirweyne qaran oo gurmadka abaaraha ku saabsan oo ka dhacay isla goobtan baaqideennii gargaar dalabka ahaa waxaa iyagoo mahadsan ka soo jawaabay dalal iyo hay-ado kala duwan oo soo diray gargaar aan u sii gudbinnay deegaano ugu daran dalka ee abaartu ka jirto mahad gaar ah ayaan u jeedinayaa dalalka iyo hay-adaha ilaa hadda gurmad nala soo gaaray waxaan sacadaynayaa in baaxadda abaarta iyo baahida jirtaahi ay aada uga weyn tahay intana soo gaartay iyo itaalka dowladda federaalka soomaaliyeed sidaa darteed waxaan mar kale idinka codsanayaa in aad degdeg uga soo gurmataan dadka soomaaliyeed ee abaartu hayso si looga hortago macluul keenta geeri wadareed iyo xaaladda bini'aadnimada oo ay adag tahay in wax laga qabto waxaan codsanayaa dhaqaaq iyo gurmad deg dega oo hadda ah dib u dhac kasta oo lagu yimaado gurmadka uu shacabku u baahan yahay wuxuu sababayaa dhimasho dad badan oo maanta la badbaadin karo mudanayaal iyo marwooyin anigoo mar kale idinkaga mahad celinaya taageeradiinna ayaan mar kale idin idinkaga codsanayaa in aad nagu garabsiisaan gurmadka dadkeenna ee wajahaya abaarta aada u daran sidoo kale insha allah alla subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu naga dulqaado abaartan daran waana mahadsantihin
booliiska ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa dabagal ku haya doon siddeed muqaadaraad kontrabaan ah oo lagu afduubtay inta u dhexaysa xeebaha eyl iyo caafuun ee puntland ka tirsan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya korneyl cabdifataax aadan oo maanta warbaahinta ku hadlay ee markaas igada magaalada muqdisho ayaa markaa ka warbixiyey howlgalkaas ay ciidamadu ay ku raajoogaan muqaadaraadkaasi ama doontan sidee muqaadaraadka kontrabaanka ah oo markaa lagu afduubtay inta u dhexaysa xeebaha il iyo xaafuun ee puntland ka tirsan isagoo dhan ka leh digniin u diray shakhsiyaadka arrimahaasi ku hoolan
waxaan rabaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunyadaba maantay inaan u bayaanino dhacdo dhacday siddeedii maarsa kana dhacday badweynta ama marin biyuudka soomaaliyeed inta u dhaxaysa xaafuun iyo ayl dhacdadaasoo ku saabsanayd doon sidey kotorobaan oo uu waday naaquudo yemani ah iyo saddex qof oo soomaali ah oo doontaas waday katrobaanka maanduuriyaha ah isku khilaafay awgoodii u afdubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta dhacdadaas doontu waxay siday maandooriye waxayna ka soo gudubtay intu u dhexaysa xaafuun iyo eyl dhexdoodan laga soo kaxeeyey waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliiska soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka soomaaliyeed oo wadajira iskaashanaya waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan taasoo micnaheedu yahay in soomaaliya ay ka jirto waxaan u caddaynayaa soomaaliya inaysan ka jirin wax burcadbadeed ah sida ay qorayaan ama caddaynayaan hay-adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka soomaaliya labadii sano oo lasoo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yidhahdo burcadbadeed marinbiyuudka soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummadda soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxaa u bayaaninaynaa in bulshada soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyey dhallinyarada soomaaliyeed awgeed wacyigelintii ay samaynayeen ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka soomaliya booliisku iskaashanaya wacyigelin fara badan iyo dhallinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxaa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda labadii sano u dambeeyey waxaana lagu guulaystay in deegaanada ay ku tiirsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhallinyaradu ka shaqayso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku agteedsan deegaanadaas taas oo suurto gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ee ka shaqeeya ilaalinta marin biyuudka soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yidhahdo burcadbadeed waxaan u xaqiijinayaa beesha caalamka dhammaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed in maanta aan u caddaynayo inaan soomaaliya ka jirin wax burcadbadeeda oo ay tahay nabad meel walbana dhacdo iyo kiis waa ka dhaca kiiskaas yarna hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodii warbixinadoodiina talanteelay u wadaan waxaana uga digayaa doomaha kotorbaanka qaadaa inay kusoo lug go-aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda ee kala duwan haday ahaan lahayn booliiska soomaaliyeed iyo hadday yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa bayaanka inaan ku caddeeyo aan ku adkeeyo carabka inaysan soomaaliya ka jirin ay ka nabad gashay wax burcadbadeed la yidhaahdo soomaaliyana maanta ay nabad tahay ciidankeeda ilaalinta xeebaha qaybahooda kala duwan xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliiskaba ay koreen bulshadiina laga wacyigeliyey in badan taasoo suurto gelisay in maranbiyuudka soomaaliyeed maraakiibta ganacsiga iyo kuwa gaarkaba ay si nabada ku maraan waa mahadsantihin
gabagabada ayaan isusoo garan saxbeen dhinaca kana taliska booliiska gobolka banaadir ayaa shaaciyay inay gacanta ay ku dhigeen qaraxyo kadib howlgallo qorshaysan oo ay fuliyeen taliga ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal zakiyo xuseen axmed ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ciidanka ay burburiyeen miino nuuc dhulka lagu aasa taas oo laga helay agaarka wadada kuwii labaatanka oktoobar waxaa intaas ay ku dartay in xogta qarxaas ay ka war heleen amaha ammaanka oo sida ay sheegtay garab kiiraya dadka shacabka taliska ciidamada booliiska gobolka banaadir oo kaashanaya ciidamada miino baarista booliiska ayaa ku guulaystay qabashada iyo burinta burburinta nuuca miinada nuuca dhulka lagu aasa taas oo laga helay agaarka dhibka kuwa labaatanka oktoobar qabashada miinada waxaa suuro geliyey shacabka oo xogtana la wadaagay ayay tiri kanaal zakiya xuseen tayo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya caawana warkaas ayaa u dambeeyey warkii ama barnaamijka beenimaad kala socoteen ee wareeg wararka afar labaatanka sacraadaha dalkan muqdisho anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud ee barnaamijka idinla soo saaray idinla soo hoosinaya cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay barnaamijkan kiisiinla ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo